doctor cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulle oo ka mid ah dhakhaatiirta beledweyne ee bartay cilmiga xoolaha islamarkaana u waramay radio baalula ayaa xoolo dhaqatada gobolka hiiraan ugu baaqay inay xoolahooda tallaalaan si looga hortago cudurrada faafa cudurrada looga hortago tallaalka ee ku dhaca xoolaha ayaa waxaa ka mid ah shuban biyoodka daacuunka iyo xanuuno kale radio baalulo ayuu uga waramay faa-iidada tallaalka uu u leeyahay xoolaha si loo yareeyo cudurrada faafa
asbaabaha loo tallaalo xoolaha kow waxaa ka ah ka hortaga cudurada in looga hortago cudur kasta ee markaa soo wajihi lahaa xoolihii in markay joogaan waqti ama bil kadibba xoolihii dhammaan loo sameeyo tallaal meeshaas waxaa inta badan ka noqonaa mid markaasi fogaado cuduradii xoolaha soo wajihi lahaa talaalka inta badan wuxuu markaasi ka hortagaa cuduradaas oo halis ah xoolahana halis u ah oo inta badan ku dhici kara isla xoolihii sida cuduradaas waxaa qeyb ka noqon karo cudurada loo yaqaano shuban biyoodka oo kale xoolaha wuu ku dhacaa cuduradaas inta badan daacuunka loo yaqaano iyo cuduro kale ee inta badan ah kugu faafa dadka xoololeyda ah ama xoolaha inta badan dhaqdo way yaqaaniin cudurada kale ee fido iyadoo markaasi magacyo kala duwan haddana u garanayaan tani inta badan in la sameeyo marka talaalkaas waxay badbaadineysaa noolaha xoolaha dhammaan noloshooda waxaa qeyb ka ah astaamaha xoolaha loo talaalayo in daryeelkooda caafimaad u noqdo mid wanaagsan neefba neefka kale intuu markaasi dhogortiisa uu ka wanaagsan yahay ayuu ka caafimaad badan yahay waxaa laga yaabaa iyagoo xoolahan dhammaan hal mooro ku wada nool haddana dhogorta xoolaha dhammaantood aynan ahayn kuwo isku mid dhiigooda kuwo qaar uu fiican yahay kuwa qaarna dhogortooda markaasi ay dhumeyso taa inta badan waxaa qeyb ka noqonayo daryeelka caafimaadka daryeelka caafimaadka markaan ka hadalno talaalku inta badan wuxuu ka caawinaa in loogu sameeyo taa xoolaha inay caafimaad qabaan ay noqdaan kuwo markaasi caafimaad qaba boqolkiiba siddeetan iyo shan boqolkiiba sagaashan iyo shan marka intaba waa arrin aada u wanaagsan waana ku dhiirigeli lahay dhammaan qof alaala qofkii markaasi xoolo leh ama dhaqdo in laga warhaayo xoolaha daryeelkoodana la ogaado dhan kasta ee noloshooda xoolo dhaqatada ku nool gobolka hiiraan ayaa inta badan xoolahooda la suga hay-ado ka caawiya tallaalka xoolaha taas oo sii kordhinaysa halista cudurrada faafaa